asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha online t cisa golaha codka shacabka soomaaliya oo isugu yimaadaan dhammaanba siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed caalamka meel kasta ay kaga nool yihiin taasi ay kusoo bandhigaan aqoonta iyo fikradaha kala duwan ee siyaasadeed ee ay rabaan mujtamaca soomaaliya inay la wadaagaan golaha online t caawa waxaa martii inoogu ah musharax madaxweyne waa xaaji maxamed yaasiin ugu sharaxan tagada madaxweynenimo ee dalkaas soomaaliya two thousand sixteenka doorashada ah in uu isu taago haddaan kuu salaweynaya magacayda waa maxamed xasan dagood soo dhawow boqolka bolan ku salaamaya bal marka ugu horeysa waxaan jecelahay kugu soo dhaweeyo golaha adigoo mahadsan golahan soomaalida baa isku timaada soomaalida baa ku dhegeysanaysa codkaada waxaa qaadi doona dhowr warsooyin oo kala duwan baa qaadi doona oo golaha qaarna isagu leeyahay qaarna la saaxiib ah barta kale ee muxuu ahaa facebookan way qaadi doontaa bal marka hore xaaji waxaan jeclahay mujtamaca adiga hadda ku dhegaysanaya iyo kuwa ku dhegaysan doonaba inaad usoo koobto aqoontaada waxbarasho iyo xirfadaada shaqo ee aad hadda hayso iyo dalka isu shaqaysana
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd awalan hadasheena nineteen sixty aada iyo aad baan kaga mahad celinayaa fursadatan waysiga ah ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu tawfiiqda aynu waafajiyo wixii aynu ku wada sheekaysano inay noqoto wuxuu ilaahay raalli ka yahay ummadaas maslaxado ah maxamed yaasiin waa soomaali ku dhashay magaalada muqdisho kun iyo sagaal boqol iyo tod iyo kontonkii halkaasi aan waxbarashadeydii hooseysa sanada ku qaatay kadibna waxaan ka shaqeeyey dowladii soomaaliya wasaarada muxuu ahay ganacsiga wakaaradaheedii baa markaa waxaan ka ahaa waxaa la yidhaha antidawre ama auditor waxaan bartay public administration baan baray meel la oran jiray siba waxaan kusoo shaqeeyay dowladda xisaabiye ahaan iyo hantidawre kadibna toddobaatan iyo sideedii ayaan usoo wareegay dalka kenya markaana waxa weye axdaabtii mucaaradka ahayd baan ka qayb galay muddo ah waxaan deganaa dowlaha dalka zimbabwe iyo imaaraadka iyo dooxa waxay shaqadeedu tahay laba iyo soddon sano waxaan ka shaqeynaya waxa la yidhaaho real estate development caqaaraadka dhismaha haddi siyaasadana waa waa ku jiray muddo soddon iyo sideed sano ah mucaarad baan u badnaa laga soo qabto dowladii gacaanka ilaa iyo hadeer wax ii cuntana ummadda u cuntana ma arag hadde waxa weeye soomaali meeshay hadda joogto un kolley waa soo qabtaan nidaamyadii soo maray un baan waxaan jeclaan lahaa in la toosiyo maadaama aysan jirin axzaab madax banaan oo muxuu ahay fikir wadata de waxay ka noqotay un kii yimaadaba ka dambeeya un baa kasii daran su-aashaadu intaasan waa gartay xaaji maxamed waxaad u sharaxan tahay jagada madaxweynaha adduunyada waxaan naqaanaa in qofku marka uu meel u sharaxayo uu qorsho la yimaado taasoo u aaminsan yahay inuu wax ka bedeli karo hadba arrinta ka socota meeshaas u sharaxayo qorshaha adigu aad qabto inaad soomaali maanta usoo bandhigto waad jeceshahay inaad soomaali haddaad kusiyaa ku guulaysato aad u qabato maxay yahay muxuu yahay qorshahaasi maxaase aragtay adigu aad rabtaa inaad bedesho maanta kursiga haddaad u baxdo waan maanta ka soconi soomaaliya
maxamed waxa weeye soomaaliya siyaasadeeda ninkii wax kala socdaa taariikhda markaad dib u jalleecdo ilaa xorriyadii ka laga soo qabto ilaa iyo maantay halkay u dhusinaysa soomaaliya waxa weeye waa hogaan xumo hogaan wanaagsan unbaa ummad ay ku liibaantaa adduunka oo dhan waa qaacido asaasiya weeye ilaahna subxaanahu watacaala iyadoo adduunka iyo bani aadamba uusan weli abuurin ayuu wuxuu yiri inii jaacilun fil ardi khaliifa dhulka waxaan u dooranayaa hogaan baan u dooranaya inla falax marka hogaanka ahmiyadiisu ilaahay wuxuu xusay iyadoo aan bani aadamka markaa weli la abuurin adduunyada oo dhanna haddaad eegto dal horumaray ummadiisu ay muxuu ahayse ku liibaanto waxay ku timaadaa waxa weeye hogaan wanaagsan wey dal burburay oo muxuu ahayse ummadiisu ay gaajo iyo dibusho iyo dibudhac iyo muxuu aha qaxooti iyo burbur uu ku dhacan haddaa aragto sababtu waxa weeye waa hogaan weeye haddana soomaaliya waxay u dhisanaysaa ay maanta halkaasi u taal oo meesha ugu hooseysa ay maanta u marayso waa hogaan xumo haddee barnaamijkeyga ugu horeeya waxa weeye waxaan isleeyahay hogaan daacad ummadda u ah dalka u ah diinta u ah vision leh hiraal u muuqda oo haddii uu ummadaasi uu horjoogo u noqdo u horseeri kara nabad iyo dhawaaqo marka waxaan isiri waxa weeye markaan adduunyada eegay waxa ka socda iyo taariikhda iyo waxaynu marayno meesha ugu horeysa oo loo baahan yahay in wax laga soxo waa hogaan hogaan wadaniya caadira ummadda aan u kala yaxan jeedkiisa ka weyn ummadda isu keeni kara maslaxad iyo amni keeni kara bishan muxuu ahayse ummadda horumarin kara oo kheyraadka ilaahay siiyey uga faa'iideyn kara ayaan waxaan u qaatay inay tahay marka ugu horeysa qodobka ugu horeeya oo qofku uu ku fekeri karo ama aan in midaa ku taamayey maadaamaan muddo mucaarad ahaa dee waxaan tiri waxa weye waxaad ku caaradaysay haddii aada awood u hesho aada wax ku saxi karto waxa maanta jira wax ka duwan baa imaan kara hadee wadanka iyagu waa wadan ilaahay ku manaystay kheyraad badan oo badda ugu dheer xoolaha ugu badan dhul dheeraad aada u weyn dawi wanaagsan baaxad weyn leh marka waxaan qodobkay ugu horeeya waxa weeye horta hogaan wanaagsan oo ummadda ku horseegi kara hogaan markaan leeyahay macinuhu maa hogaamiye hogaamiye waa qofka laakin waa inuu tiim jiraa dad muxuu ahayse isku fikira khibrad leh waayo aragnimo leh aqoon u leh dalka taariikhdiisa yaqaan dadka yaqaan muxuu ahayse vision wada leh oo yool ay wada gaarayaan leh soomaaliya in muddaa waxa weeye madax ka nool bay ahayd qof uun baa socda marka anigu waxaan ku fakaraya waxa weeye waa siin in la helo oo maanta muxuu ahayse meesha ay soomaaliya qaal ka qaadi kara qodobka labaad waxa weeye soomaaliya muddooyinkii dambe oo dhan sidii dawladdu ay nooga burburtay waad ogtihiin xagga ammaanka ayaa soomaaliya maanta muxuu ah waxa lagu tilmaamaa wadan failed state la yidhaaho oo isagu shaqayn kari waayey oo habsaamay ummadihii kale ka habsaamay waxaana ka habsaamayay waxa weeye colaad dhexdiisa ah weeye soomaaliya siday dawladdii burburtay wax musaalaxa ah oo dhexdooda la sameeyey ma jirto waxaan ka qayb galay labadii kun iyo afartii doorashadii waa ka qayb galay halka laba sana la joogay nairobi muxuu ahayse soomaali baa lasu keenay wax maslaxadaho dhexdooda iyo musaalaxahooda dhexdooda la dhigay ma jirin maalin aanu fariisanay oo laba jifo ay fariisato oo ay wada hadashay ma jirin marka soomaali oo colaad dheer ay soo martay oo dhibaato badan ay dhex martay ayaan weli boogtoodii la dhayin marka waxaan arkayaa waxa weeye qodob muhiim ah in dawlad kasoo timaada inay fikirka ku hayso oo barnaamijkeeda ugu horeyso ay kamid noqoto soomaali sidii musaalaxadeeda looga shaqeyn lahaa oo gobol gobol iyo degmo degmo iyo tuulo tuulo soomaaliyada isuu keeni lahaa ta kale waxa weeye tala iyo tobankii sano hadda na soo dhaafay ama toban sana la oran karaa markii dhalinyaradii wadaadada ahayd oo markaa muxuu ahayd maxaakiimta ahayd dagaalku u dhex maray iyadii qabqablayaashii hadee meesha haddana waxaa ka dhashay waxay ahayd in dhalinyaro gaala ay soo baxdo oo ay hubka qaado ay la dagaalanto markaa waxa weye nidaam kasta oo markaa yimaada iyo cabdullahi yuusuf iyo shariif kan hadda aanu joogno anigu waxaan isleeyahy waxa weeye ragga kalo kangeska waxaan kaga duwanahay abrojka ah ma garatay in musaalaxada guud lagu daro in dhalinyarada hubka qaaday lala fariisto maadaama waan ahay shaksiga ama muxuu ahayd murashaxa marka laga soo qabto labadii kun iyo afartii iyo laba kun iyo laba iyo tobankii waxaan ahaa shaksiga keliya u taagan soomaaliya shareecada islaamku inay u tahay maslaxada u tahay maadaama nin kastaba qori qaatay oo nin waliba uu qofka kale dirayo ama handalayo ama dhib u geysanayo waxaynu ku kala badbaadi karna waxa weye waa shareecada alla weeye ilaahayna waxaan aaminsanahay waxa weye inuu noo carooday ummad u carooday inaanu nahay maadaama uu nicmad badan la siiyey aynu ku kufrina nicmadiisii wuxuu noogu bedelay waxa weeye muxuu aha fakri iyo amni la-aan buu noogu bedelay iyo hogaan xun in ilaahay loo noqdo oo loo toobad keeno oo ilaahay magaranaysaa waa waxaan u arkaa waxa weye waxa aanu ku badbaadi karno ayo weye marka barnaamijka isaga ah waxaa ii xiga waxa weeye dhalinyarada soomaaliyeed oo ah boqolkii shan iyo sideetan shacabka soomaaliyeed marna ma dhicin dawlad soomaaliya ka fakastay daryeelkooda iyo mustaqbalkooda ka fakastay ma jirto iyagana waxaan u hayaa waxa weeye mashaariic aada u ballaaran oo mashquulinaya oo oo daryeelaya oo mustaqbalkooda ka fakaraya wiilka markuu ilmuhu dhashaan ilaa iyo ilaa uu koro oo wax barto oo magaranaysa uu fajaho uu wadankaasi kaga shaqaysan karo barnaamijkaasi iyadana waa kaga duwanahay in badan oo murashaxiina waa garta xaaji maxamed waxaa jira musharaxiin fara badan oo hadda tartamaya mashaariicdaa waxqabadkaaga waa u tegi doonaa waxaa jira dad badan oo tartamaya oo keli keli u socda sidoo kale madaxweynaha oo hadda waktigiisa dhammaaday oo de awoodii haystaana waa sharaxan yahay wasaari waa sharaxan yahay waxaana moodaa meeshi in dowlad goboleedo laga imanayo baarlamaanka wax dooranaya ka imanayaan aanu si jirin cod hal qofa iyo hal cod oo qofku siinayo qof musharaxa waxaa la sheegayaa awooddii dowladnimo iyo awooddii dhaqaaleba in la isticmaalayo idinku sideeraad markaa ula lolami kartaan dad intaa oo awooda haysta baarlamaankii ka imanayay dowlad goboleedadana madmadale ay soo saartay sidee u aaminsan tihinba kursiga haddii idinku iskaashanin ood kelikeli tihinba kursigood uga bedeli kartaaba
waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah weeye oo noo taal walaal waxa weeye wixii ugu foolxumaa baa dhacay waxaan maqli jiray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii bisi march waxaa ka dhacday soomaaliya election baa ka dhacay electionkaasi waxaan xasuustaa waxa weeye dhowr qofood baa ku dhintay wax weyn bay soomaalidu ka dhigtay waxay goob khasaara la oran jiray maanta waxa weeye doorashada dadban oo hadda nahor taala oo adduunyada meel wax dadban layidhaaha ay ka shaqaysaysan jiray hadde waad arkaysaan wixii dhacay waad arkaysaan olxumadii dhacday iyadoo dhowr gobol keliya lagu qaadayo electionka wax foolxun baa dhacay kursigu wuxuu gaaray ilaa hadda milyan iyo laba boqol baa la sheegayaa wadan fakriya oo amnigeedu maanta halkaa marayo oo muxuu hayste abaar abaar ma garatay dadku ila dhacdhacayaan oo la baaba-ayaan haddee waad arkaysaa waa mxua takafalka la sameynayo maamulka uu sameynayo ama ha noqoto ninka markaa meesha jooga oo madaxweynaha ah dawladdii laga sugayay inay ummadaasi u gurmato dhibaatooda soo gaartay ayaa ku mashquulsan musuq maasuq iyo kursiga xoogaan iyo delegateski qaarkood oo muxuu ahaa madax kale loo bedelay iyo murashaxiintii oo guryo lagu xirtay iyo waxaan laada oo la maqal baa ka socda waxaan se kuu sheegaya waxa weeye kow horta ninka la yidhaaho xasan sheekh iyo prime ministerkiisa cumar cabdishiid intaa waa ku dadaalayaan inay soo noqdaan dhaqanka soomaalida sidaan ku naqaano wuxuu waxa weeye qof mar la bartay inaan mar labaad xiise loo qabin wax kastaba ha sameeyo roundka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud hadduu helo boqol iyo lixdan iyo afar hadduu helo xasan sheekh maxamuud madaxweyne damo maaha waxa weeye boqol iyo lixdan iyo shan baa ka maqan boqol iyo shan iyo lixdan kaasaa ka qaadaysa ninkii marka ku fakerayaan xasan haddii dhageysanayo waxa weeye wakti matter of time weeye inta electionka uu ka imaanayo weye su-aasha lasweydiinaya waxa weeye yaa noqon doona numberka two oo u badnaan doonta inuu markaa inuu madaxweynaha soomaaliya noqdo dabcan cumar cabdirashiid isaguna waxa waa prime ministerkii waad arkaysaan habeen iyo maalin nairobi buu joogaa iyo meel safar ah waxaa maanta dhacaya oo gudaha ka dhacayana nin usoo jeeda maaha lacag urursi baa lagu jiraa dowladaha laga soo qaado shirkadaha laga soo qaado haloo saxiixa bad iyo beri iyo wixii la feexi karo oo contract la geli karo ha la garo lacag urusi waa lagu jiraa waa yahay marka waxaa imaanaysa su-aasha waxa weye intiina kale oo doonaysa isbedel oo wax kan ka dhideeya maxaad isugu tegi weydeen oo aad u samayn weydeen condition dadaalkaasi waa ku jira xaqiiqatan dabcan kifircoonidii two thousand twelve inagoo aanu samaynay markii muqdisho aanu joognay ma socoto intiina ka warqabtaa waxa weeye koob iyo labaatan murashax baanu ku samaysanay dallad soo horjeeday markaa sheekh shariif iyo cabdiweli prime minister ahaa saddex nin baa naga baxay oo na khayaamay saddexdaasi waxay ahaayeen xasan sheekh maxamuud axmed samaaciil samasar iyo nin la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur oo naga mid ahaa commissionka yaga isbedel doonka ahaa commissionkaasi markaa wuxuu ahaa in nin la doorto oo ninkaa muxuu ahay se lagu support gareeyo electionka hadee lacag baa timi sideed iyo tobanka iyagii waxaa dhacday murasixiin ahayd inaan cod sameynay oo doorasho dhexdeedna ah doorashadaasna anaa lagu doortay mabda noo yili markaa wuxuu ahaa waxay ahayd lacag laaluusha doolarba ha noqotay inaanaan bixin oo isbedelka iyada principalka ugu horeeyaba ahaa inaanan corruption ku doonan kursi ku doonan caskan oo markaa ay lacag u timid ayaa markaa meeshii kusoo baxay oo madaxweyne noqday haddee isagona kuma liibaanin anaguna kuma dalkuna kuma liibaanin oo ilaah ba wuxuu ina allaha laa yuslixu camal muslimiin marka walaal waxa weeye dadaalka waa wadnaa inta iyada soo hartay oo hadda joogta oo ah murashaxiinta ah inaynu isu tagno oo dalladii oo kala samayno oo ugu dambeynta magaranaysaa muxuu ahayse qof xooga lasu saaro ama laba qofood waa jirtaa nasiib darro kale oo ah qofka murashaxa ah waxay dadku badan yihiin inaysan jeebkooda aysan ku socon ninbaa qabiilkiisa kasoo qaadaya lacag ninbaa kasoo qaadaya koox oo diineeda ama koox ay isagoo isku xiran yihiin ninbaa lacag kasoo qaadanaya dawlado ninbaa shirkado lasoo gelaya lacag kasoo qaadanaya haddee ninkaasi lacagta isagu ma leh cid baa usoo dhiiratay haddaad tiraaho war maslaxadda guud aynu ka wada hadalno oo ninka meesha jooga iyo cumar oo brime nasro ah waa arkaysaan lacagtay urursadeen iyo waxay samaynayaan war toban qofood oo annaga ah inaan wada gallo oo iyagii la gallo ay kagama guuleysanayna maxaa kala ah nasiib darradu waxa weeye qofku laftigiisu xor maaha oo qof isagu jeedkiisa ku socda maaha ciddaa usoo dhiibatay de ciddii usoo dhiibatay waxay ka rabtaa waxa weeye inay aragto isagoo taagan oo magaranaysaa muxuu ahayd doorashadii ku dhex taagan marka nasiib daradaasina waa jirtaa waayahay xaasi xaasi maxamed waxa weeye inaan taa ka gudubno magaran waa gartay waayahay xaasi maxamed waxaad jira waxaad ku heshiiseen berigaa two thousand twelvekeeda shil laalusha bixin baad ku heshiiseen intiinii isu timi ee sideed tobanka waxaad ogtihiin haddee imika baarlamaanka lasoo doortay meesha imanaya ee wax dooranaya aqalka hoosena shan kun buu ku fadhiyaa ka sare toban kun buu ku fadhiyaa iyo weliba korsocodka dadka kale ee kaga bax qaranka iskaga baxay iyadoo intaasoo lacag qofkaasi baarlamaanka ay ku fadhiyo haddii aynan ku dhaqaale badan aynaan haysanin waad ku bixisaan iyo weliba haddii aan diyaaran laaluus bixisaan sideeday suuragal u noqonaysaa in muxuu ahaay markaa aad ku guulaysataan oo kursiga isbedel ku faran kartaaba
waa su-aal wanaagsan yar waxa weeye waxaan ka hadlayay taas waxay two thousand twenty twelve doorashadii xasan kusoo baxay bay ahayd dalada iyadii intii isu tagtay murashaxiin ahaa mabda ahayd inaanan lacag bixin midda hadda taal anigu kolley shaksiyan waxa weeye maadaama laba gooroo hore aan ka qayb galay oo labadii gooroo horeba aanan lacag bixin haddee waxa weeye salaad walba waktigeeda la tukadaa waxaanu sameynay baaritaan wadatashi culamo ha noqoto waxgarad ha noqoto wadankii sidii lagu badbaadin lahaa in in laga fakaro marakan hadde waxaa la tusay waxa weeye baabu daruura waxa layidhahaa jirta oo daruuro markay timaado haddii wiilkaaga maanta la afduubo oo la yidhaaho lacag madax furasho a bixi diinta maxay ka qabtaa diinta waxay ka qabtaa waxa weeye madaxfashada in la bixiyo oo la badbaadiyo nafta haddee toban milyan oo soomaaliyeedba maanta afduuban oo u afduuban ganac shisheeye u afduuban xildhibaano magaranaysaa lacag lasoo siiyey oo danooyin gaar kala leh hadde maxaa laga yeelayaabaa layidhi taa waxa weeye culimmada iyo ragga waxgaradka ah markaynu arrintaa aada uga baaraan deganay waxaan isla garanay waxa weeye soomaaliya wax kasta oo lagu badbaadin karo in lagu badbaadiyo waxaa la isla gartay marka waxa weeye lacagta la bixinayo oo lagu badbaadinayo waa in saddex shardigay leedahay shardiga ugu horeeya waxa weeye soolka masdarka ay ka imaanayso inuu xalaal yahay labo lacagtaasi inaan loo niyoon muxuu ahayse inay deedkay kasoo baxday inay dib ugu soo noqoto oo kursigaas lacagta laga soo cesho qodobka saddexaadna waxa weeye maksad kale ama ujeedo kale inaan laga lahayn oo ka baxsan masaalixada maslaxada guud ka baxsan inaan lacagta kan ama kursiga kan lagu doonayn saddexdaas shardi haddii la buuxiyo waxaanu garanay waxa weeye wax allaala wixii la bixiyay inay fi sabiilillahi tahay oo ummaddaa lagu badbaadinayo qarannimadeeda iyo masiirkeeda dee inta hadda sharaxan anaa ganacsato ka ah aniguna diyaar waxaan u ahay sanadka kan intiina maqlaysay intii sii maqli doontaba waxaan hayo oo dhan inaan ku bixiyo waxaan hayaa mashruuc la yidhaaho xoreynta iyo xurmeynta xildhibaanka si looga badbaadiyo marka dadka qowlsitada ah oo wadaniinta aan ahayn oo dalada u adeegaya inay xukunka gacanta ku dhigaan waxaan ugu talagalay waxa weeye saddexda boqol iyo sagaal iyo labaatanka xubnood oo baarlamaanka ah inaan mid waliba siiyo boqol kun oo dollar guri u dhigma apartment ha noqdo house ha noqdo meeshuu doonaha looga dhisho labaatan kun oo dollar oo ah relocation magaala uu kusoo degayo shan iyo toban kun oo dollar oo gaariya shan boqol oo dollar oo mushahar kordhisa iyo laba waardiye ah oo idoodu bixiso intaba bixinteedu waxa weeye waa haddii doorasho ay dhacdo oo aniga lay doorto ayaan diyaar u ahay inaan ku bixiyo lacagta ugu badan hadday ummadaasi masiirkooda lagu badbaadi karo haddii aan haddii aan lagu dooran bilaa dee aan sii qadimayn lacagta oo lacagta bixinayn haddaan lagu dooran haya ma qadimayo ma ma qadimayo boqol dollar ma qadimayo waxaan leenahay waxa weeye lacagaha kuwa soo dhacay oo suugta ah oo dibadda ka keensaday oo ummadda lagu xaqiiqayo kasoo qaada wixii kaasha qaadashadana xalaashada lacagtiina way waxay wataan wixii wanaagahoo kale anigu aan iyagudana qaarka waddan kale aan badbaadin waa gartay xaaji maxamed yaasiin waxaa jira wadamo shisheeye oo dalka soomaaliya gacanta kula jira ama jaarka ha ahaa deriska ha ahaadaan ama kuwa ciidamo ka joogaan ha ahaadaan ama kuwa yidhaahda waanu caawina ha ahaadaan oo dee xalala waad ogtoo waad buuxdaa gebigeeda iyaga laftooda saameyn bay doorashada ku leeyihiin mustaqbalka soomaaliya marka la eegana dawlad la dooranayo madaxdeedii la dooranayo oo cid kale u dooratayna waxa kasoo bixi kara wagaan karta inagu sidaa saameyntaasi sidee baad u aragtaan ay doorashada ajnabigaasi ku leeyihiin saameyn intee leeg bayse idinka laftigiinna idinku leeyihiin mase jiraan shaksiyaad ay dawladahaasi wataan
waxa weeye inay ka qarsoon tahay maanta ma jirto soomaaliya doorashooyinka ka dhacay saddexdii doorasho hadda ugu dambeysay markaan kasoo qaadno tii labadii kun iyo afartii labadii kun iyo labaiyo toban iyo maantay saddexdaba waxa weeye doorka shisheeyuhu ku leeyihiin hadde waa arkaynaa maalin cad dawladda weli sii jirta tan oo hadda muxuu ahayse waktigeedu dhamaaday waa arkaysin goboladii ciddii maamulada u joogay ee looga yeeray abuutabay oo magaranaysa dictation la siinayo waad arkaysaa general gabre iyo muxuu ahaa dictationskiisa ka socday dhowr iyo tobankii sano dalka gudihiisii waad ogeydeen muxuu ahayse dawladihii sogaaniga ha noqdaan maraykanka ha noqdo muxuu ahayse hadda kenyada san oo hadda aan jooga ha noqoto hadde soomaaliya waxa weeye waa neef qaran weeye neefkaa qaranna waxa weeye nin waliba cabdu ka goosanaya dantiisa ayuu ayuu ka eeganaya marka taasi waa jirtaa laakiin waxaan ku sheegaya waxa weeye influence dibadda ah oo remote control waa jiraa in la leeyahay iyagu badanaaba waxay isticmaalaan waa lacag midna ku khasbi mayo ku odhan mayo hebel uu coday haddaan u codayn waxaasa kugu dhacaya ma jiraan qofka iyo rabbigiis weeye marka uu codka qorayo marka waxa weeye waxaad kasoo qaadaa tii two thousand four hadde waxa weeye qabqablayaal baa dalka haystay waxaa la raadiyey qabqablo ka weyn oo ka xoog badan in la maalgeliyo oo ciidana la siiyo oo kuwa kan wax ka qabta taas cabdullahi waqtigeedii bay ahayd kadibna ciidan ba haddana waxaa yimid muqaawamaha ka dhaafay meesha wadaadaha qoryo qaatay oo la dagaalamay haddana waxaa la yidhi yaan u raadinaa ku jiranaa sii madaxda ahaaba haddana lacag lasoo maalgeliyay oo markaas shekhilis u ahaa haddana markuu isagoo wax qaban waayeyba waxaa la yidhi haddana waxaanu yeelnaa aynu u yeelano nin kale xatan waxa loo keenay wuxuu ahaa dowladda maraykanku waxay u aragtay soomaaliya concessionskeedii saliida inay khatar ku jirto haddii ay chinesku uu influence soomaaliya kusoo yeesho iyo turkigu leanna chineseskuna waxa weeye the security councilku waad ogtahay waa veto power turkiguna waxa weeye markaa waa nato member weeye marka wixii iyagu ay helaan in laga soo ceshado waa kaanaysaa marka waxaa la yidhi dowladda kumeel gaarkan ha laga saaro nin wax noo saxeixana aynu hello sidaasaa loo maalgashaday xasan isagoo laba asbuuc madaxweyne ah iyo saddex soomaqan waxay ahayde ayaa markaa loo yeeray oo maraykanka looga yeeray oo markaa uu soo seexay concessionskii shan iyo labaatankii sano oo soomaaliya burburka uu jiray in laga soo qaaday force major wax la yidhaaho oo muxuu ahayd heshiisyadii jiray lasoo cusboonaysiinayo xatan wuu soo cusboonaysiiyey kadibna dasbinka lagu xooray wax dambe oo qiimo u lahaana ma jirto sababta soomaaliya lalahaa waxaa looga saarayaa kumeel gaarka looga saarayaana wuxuu ahaa saxiixaasi inuu noqdo saxiix rasmi ah inuu noqdo taasna waa laga gaaray marka waxa weeye dowladaha shisheeyaha ah waa jecel yihiin inay wataan inuu meesha yimaado soomaaliya dowladaha raba in badda loo saxeixo soomaaliya musgoosaan haddee dad bay maal gashanayaan kuwa kana ma garanaysaa ilaa laba bilyan oo dollar oo kalluunka soomaaliya ku dhacayay shan iyo labaatan sano haddee dad bay maal gashanayaan inay sidaa isaga sii socoto foodadaas qaar baaba doonayaba soomaaliyaba soomaaliya inay gacanteeda ka baxdo oo dad kale lasoo dejiyo ama oramo ha noqdaan ama cidday rabto ha noqdaan soomaaliba gacantoodaba in laga saaro shisheeyuhu waa dadaalayaa oo nin walba dantiisa ayuu ka shaqaynayaa masiib daradu waxa weeye soomaali baan u arkaynba soomaaliya inay iyadu leedahay wadamiyadii baa dhimatay ownershipki baa dhintay ummadna dabcan hoggaan baa tusax waxa ay danteedu tahay hogaankiina wuxuu noqday hogaanka lamaal gashanayo ayuu noqday laga laga faa'iidaysanayo marka waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay saameyn waa ku leeyahay oo wuxuu ku leeyahay dowladda hadda jirta prime ministerka number number two ka ah number one waxa ka ah xasan baa ka ah maamulada qaarkood rag qaar baa ka sharaxan oo iyaguna rag baa wata ragga kayada annaga muxuu ahayd murashaxiinta iyada kala ah nin waliba ama shirkad ha noqoto ama dowlad ha noqoto waa la wataa raggu waxa weeye nina ma lugeynayo farda rag leeyahay buu buu dul saaran yahay marka dhibtaasoo dhan waa jirtaa si allana meel bay taal hadde waxa weeye un dadaal un baa nala faray walbaad xaal allah ilah
musharax xaasid maxamed oo tirada madaxweynimada u sharaxan ayaa qolaha nineteen sixty marti loogu ah weliba waxaa lagala socotaa qolaha nineteen sixty waxaa jira baarlamaan hore loo soo keenay oo ay keeneen odayaasha keenan dalka waa kii ahaa two thousand twelve iyo two thousand sixteen waxaan ogeyn in wakti walbay u taagnaayeen burburinta dawladda waktigaa shaqaynaysa madaxweyne u isticmaalayay laaluush fara badan oo laga qaato iyo lacag way ku shaqaynayaan laakiin dan ummad soomaaliyaan ka shaqeynaya maantana kuwii oo intii barhkeed lacag baas bar baa kasoo noqday iyo in kale weliba lafteedu lacag ku timi dawladda soomaali ka dhalan doonta haddii ilaahay leehdo baarlamaanka noocaas aad og tahay oo maanta jira soola noqday muxuu ka bedeli karaa dowladnimadaa maanta baaba'day muxuu isu ku isu kordhin karaa muxuu isu u qaban karaa iska manu ognahayba asalkiisii hore baa shaqadiisu ahayd
walaal waxa weeye baarlamaanka kaan soo gaarinba madaxweynaha soomaaliya hadduu noqdo nin lasoo iibsaday lasoo maalgashaday ama kuwa hadda jooga oo aan naqaan hadday soo noqdaan hadday waxa weeye ismadhaanto weeye kollay arrintii hore oo jirtay wax ka foolxun baa dhacaya awalan ninkaa imaanaya oo lasoo maalgashaday ummaddana aan kalsoonadeeda hayn haddee ninkaasi waanu garanaynaa meesha uu noo wado dawladda uu dhisanayo oo gaangisarada ana waanu fahmaynaa inay kuwii hore ama kuwo ka xun haddana ay noqonayaan baarlamaankuna mar waliba wuxuu ku socdaa siyaasadda dawladdu ku socdaa hadday tahay dawlad musuq maasuq ku timid oo lasoo maalgashaday haddee isagu laftidiisu markaa waa inuu mooshinka ka shaqeeyeysaa oo qarash baa ku socda amniga dalkuna inta siduu maanta yahay waa ka daraya sababto waxa weeye dhalinyarada hubka haysata waxay leedahay waxa weeye ninka kan waa murtad ninkan cusub waa nin magaratay shareecada alle aan ogolayn waa nin shisheeye ay soo maalgashadeen sidaa la adligeeda waajib waxa ah dhiigooda waa noo xalaal marka mar haddii amnigu gacanta uu ka baxo nina kan meesha imaanayana kalsooni shacab uusan haysan oo uu doonayo maalinta ugu horeysaba boobka inuu bilaabo haddee baarlamaanka maxaa ka hortaagan iyaguna ninka saddexda kun iyo shanta boqol oo doolar oo mushaharada qaadanaya oo horay majuunku ahay deenka usoo galay marka uu meesha yimaado amni kuma haysto guri uu leeyahay oo muxuu ahayse kara ma kuma jiro waa inuu hodheel degan yahay qofkaas maalintii wax hadday ku socoto konton dollar ama lixdan dollar ugu yaraan laba kun oo dollar isaafkiisa noqonaya iyo muxuu ahayse wixii raashinkiisa ah waardiyaha uu wataa ilaa shan boqol oo dollar lix boqol oo dollar bay ka rabaan hadduu muqayid yahay bisha maba gaaraysaba ninkaasi markaa waa ninka noocaasa waa inuu mooshin abuuraa waa inuu abuuraa wax allaala wixii uu lacag ku heli karoo dhan waa inuu sameeyaa haddee waxa weeye hogaankaa xun ayaa horseedaya wixii maamulka ku jiroo dhanna inay dariiqaas maraan hadduu hogaanku wanaagsan yahay uu daacad yahay haddee waxa weeye tiam wanaagsan oo daacada ayaa imaanaya baarlamaankuna waxa weeye sawirkaasuu qaadanaya leanna waxa weye maxaa mooshin laga keenaaba wanaag baa laga wada shaqeynaya nin waliba dariiqa cad buu qaadanaya marka waxa weeye waxay ku xiran tahay hogaanka imaanaya ayay ku xiran tahay baarlamaanka wuxuu yeela doono wa gartay waxaa jira adigu ma socotidoo dood goboleedada socdaal kuma tagtid way baarlamaanka ayaa wax doonaya baarlamaanka oo dowlad goboleedka kasoo baxay magaalada muqdisho amnigeeda waad ogtahay dadku hodheel bay ku xiran yihiin hadhow waxaa suuragala in baarlamaanka lagu xereeyo meel gaara oo cidna access u yeelin sidee wa sidee wada nooceeya baad adigu kula kulmi kartaa oo baarlamaanka kula hadli kartaa oo ku dooran kara maadaama xiriir ba aadan la lahayn dowlad goboleedadii iyo weliba muxuu ahay baarlamaankii lasoo doortay
waa wanaagsan tahay walaal waxa weeye anigu ragga hadda ordaya waa waa uga khibrad badnahay howlaha socda sababta waxa weye laba goor horaan kasoo qayb galay off the gun waxa la yidhaha jira dadku markay baratanayaan xabadda kor loo xooro dad waxaa jira iyadoo xabadda la xoorin ba iska cararayba oo soo soo xeeqiyey marka anigu ma tegin gacmana ma soo taagtaagin i d b s iyo refugesna lacag uma dirin oma oran lagu soo dhaweeyo sababtaan u yeelin waxa weeye waxaan ogaa waktigay qaadanayso goboladaasi de waad garanaysaa jifo waliba toban nin baa ka baratanaya anigu haddaan meesha dhex istaago de waxay imaanaysaa ninkaas maalin la shaahido in la yidhaaho hebel buu wataa sagaalka kalea ku colaadinaysa marka waxaan ugu tegi waayey waxa weeye meeshu meel fowdacbay inay tahay baa ii muuqatay raggii hore iga horeeyey oo meelaha soo socsocdayna ma kula soo liibaan oo gacmahay kasoo gubteen iyagoo dhawaaqay igu soo noqdeen marka sidaasaan horta anigu gobolada aanan u tegin goboladana weli wax kasoo dhamaaday ma jiraan waa runtaa laakin waxaa jira dabcan murashax waliba qaadkiisu wataa iyo abrojkiisa anigu abrojkayga waxa weeye guddiyaha i jooga gobol waliba rag barmosarishahaa jira afkaarta anigu aan watana waxa weeye mediadan aada u isticmaalaa television dhowr television baan hadda muxuu ahayse la la macaamilaa oo maalin waliba sideed goor soo saara fikirkayga iyo barnaamijkayga waxa uu yahay hadde waxaana isiri qaabkaa inaad ku wado ayaa ka fiican ninaan weli lasoo dooran waadan aqoon ninka soo bixi doona inaad meelaha kasoo marto oo daf laguu soo galo oo nin waliba kuu sheegto muxuu hayste toban kun oo dollar ayaan u baahanahay de toban kun oo dollar oo jifo waliba toban qofood ka socoto anigu taa diyaar uma ahi waxaan arkaa waxa weeye waxaan soconayn haddii hadda ay soo dhawaadaan oo goboladu hadda siday ku socdaan waxaan qiyaaseynaa waxa weeye ilaa bisha tobanka december inay gabagaba noqonayso inkastoo gobolada waqooyi iyo ragga ka socday somaliland doorashadooda laga yaababa inay bilaabataba toban casho kadib inay bilaabato ayaa suuragala oo ilaa bisha aakarkeeda december inay halkaa sii socoto markay doorashadu dhacdo oo la doorto ra-iisul baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen de waxaa la filayaa waxa weeye ugu yaraan laba asbuuc ama saddex asbuuc ama bilba inay qaadato markaa doorashada in la cayimo madaxweynaha in la tilmaamo hadii anigu waxaan aaminsana waxa weeye abroach baan ku socdaa waa waa ogahay jadwalka iyaal baan ogahay iyo qaabka aan rabo inaan wax ku qabto hadde waxaan isleeyahay waxa weeye maalinta ugu dambaysa kollays arag iyo war maxaad ihaysaa unbaa ka dhaxaysa isbaarada ugu horeysa waa qaadnaa iyo qaabkay u socon doonto hadde ilaahay wuxuu qorayna waa waa meel bay taal ma garato ilaah baa ku kalsoonahay dadaalku waa badan yahay laakin waxaan qabaa waxa weeye wax deg dega oo hadda doorasho hor dhacaysa soddonka bisha inaysan jirin walaa soddonka tan dambe inay dib u dhacayso jiitanaysa ayaan ogahay hadde wixii kollay ilaahay qadarana waa gaar annaguna dadaal naguma yara oo waa ogahay anigu tallaabadan qaadayo waa qaad waayahay ummadda soomaaliyeed ku dhegeysanaysa haddeer iyo kuwa wafsadada golaha wafsad wafsadada ku xiran kaa dhegeysan doona maxaad kula talinaysaa maxaad jeceshay caawa inaad ku tiraahdo maxaad ka codsanaysaa
awalan waxaan ka codsanaya waxa weeye qof kasta oo soomaaliya inuu ilaahay u toobad keeno qaabta nagu socota dhibta nagu socdaa waxa weeye alla oo noo carooday dee waxa weeye aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun musiibada ummadda markay ku dhacdo waxaa la rabaa in la xasuusto oo keliya inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun rujuuc ila allah wafiruu ila allah ilaahay inaanu noqono o aanu ka bilowno naqsteena inaanu ka bilowno qof waliba inuu yiraaho ilaahu waa kuu toobad keenay waxaanu nahay ummad ilaahay sharcadiisa diiday awaamirta ilaahay diiday ku kufriday nicmada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahna ugu bedelay khoof iyo juuc iyo muxuu ahayte musallad muxuu ahayte aan ilaahayna ka baqayn ummadan aan unaxariisan taa horta waa kow ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxa weeye meel kastoo aanu joogno siiba waktigan hadda abaarta ilaahay wuxuuna tusayaa waxa weeye inuusan raali naga ahayn abaar maanta soomaaliya meel kastoo ay joogaan goboladii oo dhan saamaysay baa jirta oo muxuu ahayte dad iyo dunyaba maanta xalisanaysa waktigii waxa weeye la xusuusan lahaa ilaahay in loo noqdo anigu waxaan odhanaya ilaahay aan u toobad keeno taasi waa kow maadaama marka codku uusan ahayn universal election oo one man one vote uusan ahayn oo qofka maanta minnesota jooga iyo kan qaahiro jooga iyo kan muxuu jariban jooga uusan codayn karayn maxaynu qaban karaa wey waxaanu qaban karaa laba arrimood kow waxa weeye qof waliba meel buu ka dhashay in lala xiriiro xildhibaanadii meel kastoo la joogo gurugurug la samaysto xildhibaanadii maanta in lala xiriiro oo xoog la saaro barashar la saaro inay ilaahay ka baqaan ummadana u naxariistaan masiirka ummadda oo wanaageedana ay ka shaqeeyaan waa mas-uuliyad qof waliba ilaahay weydiin doono aan u arkaa inay tahay in laga shaqeeyo taa iyada ah saddexaad waxa weeye in la duceeyo oo qofku ilaahay salaada uu ku baryo ilaahay waa loo jeedaa dembiga iyaga ayaanu maanta muxuu hayse miraheeda goranaynaa ilaahu waxaan kaa codsanaynaa waxay tawfiiq inaadna waafajiso xildhibaanada tawfiiq inaad waafajiso ilaahay oo maslaxadda iyada adaa gacanta ku haye ka dhig midaad adigu ma garatay wanaag aad noogu bedesho oo maanta aadan ugu soo ciqaabin oo meesha aynu naal meel kasii xun ilaahay oo aad ma garatay magayn cadowga iyadana aada gacanta noo gelin ducadu waxa weeye qofka mu'minka ah waxa weeye silaaxiisa weeye waa hubka uu leeyahay weeye oo qof ka qaadi karaa uusan jirin ducadaa ha laga faa'iidaysto oo qof kasta oo soomaaliya toobadna ha keeno xildhibaankiisa ha la xiriiro isaguna ummadda ha u duceeyo intaasun baa oranaya dhalinyarada dhalinyarada eh, dhalinyarada aan shaqaynin ee soomaaliya gudaheeda maanta ku nool iyada laftooda mustaqbal bay u baahan yihiin kursiga haddaad maanta qabato oo baxdo ilaaga kuu guuleeyo maxay yihiin mashaarici aad u haysaa waa jeceshahay mujtamaca soomaaliyeed maanta maskaxdooda adigu aad ku soo jiidato xildhibaanada maskaxdooda ku soo jiidato oo mustaqbal u ah ummadda soomaaliyeed waad kaga rabtaa kursiga aad ugu baxdo
waa su-aashaan raadinaysa waati xaqiiqatan ee waxa weeye anigu waxaan ahay nin ganacsata ah oo muxuu haysta ee ganacsiga ee wax badan hadda kusoo jiray xiriir fiican oo caalamigana leh ee kow anigu waxaan aaminsanahay waxa weeye gacan shisheeye wax kuma noqon karo ilaahay kheyraad badan buuna siiyey mashaariicdan u hayaa dhalinyarada waxa weeye kow saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitr oo xeelo oo bada ayaanu leenahay waa nicmad ilaahayna siiyey oo dad badan aysan haysan waxaan hayaa barnaamij aan ugu magacdarayo markaa waxa weye barwaaqaynta badda oo soomaalida waxa weeye boqol kilomitr waliba waxaan doonayaa haddii ilaahay idmo inaan ka sameeyo waxa la yidhaha fishin cooperative settlement ah oo village ah waxay ka koobnaan doontaa shan kun oo dhalinyaro ah oo muxuu ahay cooperative ah waxaan usoo helayaa waxa weye saddex shirkadood oo ajnabiya ha noqdaan kuwa hadda naxariisinaya ama kuwo kale ha noqdaan oo badda ku jira inay investment gashaan shirkad waliba shan milyan oo dollar halkaa waxaa kasoo baxaya waxa weeye saddex iyo soddon degmo oo cusub baa kasoo baxaya oo min shan kun oo dhalinyara laga howlgelinayo shirkadahaas iyagu marka lumaysanayaan mala soo qabsanayaan cooperatiiveka usoo qabanaya laakiin waa maal gashanayaan muddo toban sano ah wixii lacagtoodaana waxaa lagu celinaya kalluun ahaan baa loo celinaya halkaas waxaa kasoo baxaya boqol iyo konton kun oo dhalinyaro ah iyo dee boqol iyo konton kun oo kale oo degaanka shaqa la wadaagi doonta ayaa kasoo baxaysa mashruucayga labaad waxa weeye cooperativeyn xoolo sidaad ka warqabto xoolo badan baanu leenahay laakiin mid organizeda ma aha tandiim ma laha waxa weeye islaan tira aryare baa laga soo qaataa maanta muxuu ahaytee toban arya ama soddon arya laga soo iibsadaa dhibka laga marayna waad og tahay barnaamijka anigo wadaa waxa weeye in la sameeyo boqol iyo konton kun oo dhalinyaraha cooperativeooyin farmrasamboni ilaa iyo zayra in laga sameeyo oo xoolaha si magaranaysa commercial ah oo nidaamsan oo muxuu ahayte in loo galo waxaa jirta oo kale cooperative xagga magaranaysaa beeraha ah oo boqol iyo konton kun oo dhalinyaro ah aan ugu talagalay iyaguna cooperativeooyin ah ujeedkayguna waxa weeye dalalka carabta gaar ahaan khaliijka todobada dal oo khaliijka ah waxay leeyihiin fund la yidhaaho food security fund oo g c c ay leedahay boqol iyo konton bilyan oo dollar weeye cuntada amnul ghidaai baa la yidhaahaa waxay doonayaan waxa weeye waxay maal gashadeen hadda australia iyo vietnam iyo new zealand iyo sudan iyo meel walba lacag bay gashadeen laakiin baahidooda aada u ballaaran maadaama proximityga gawaashaha soomaaliya geographically aanu nahay dal aada ugu dhow khaliijka boqol iyo konton kaa bilyan haddaan toban percent ka helo waa shan iyo toban bilyan oo dollar weeye marka kalluun ha noqoto xoola ha noqoto hiliba ha noqoto ma garatay beero wax soo saarka iyo tacabkeeda aan ugu talagalayo ku wajahan marka baahida soomaalida laga saaro khaliijka oo keliya aan meel kaleba aana eegeyn waxaan aaminsanahay waxa weeye digaaga masalan hadda waxaa laga keenaa australia iyo waxaa laga keenaa brazil iyo argentina iyo france haddii digaaga organiga ah oo freshka ah oo anigu aan ka sameeyo ilaa konton washo nebrasambon ilaa iyo zaydac waad garanaysaa xajmiga uu lahaan karo inkastoo anagu aanaan digaaga cunin laakiin waxaan ugu talagelaynaa cooperativeooyin dhalinyaro ah oo wax soo saarka digaaga soo saaro warshadaysan inaan ku wajahano khaliijka khaliijka inaan u noqono muxuu ahayte food supplier inaan u noqono weeye anigu marka waxaan qiyaasayaa ilaa shan boqol oo kun oo dhalinyaro ah inaan ka shaqaaleyn karo muxuu ahayte afartaa mashruuc anigu aan ku fakarayo mid waliba inaan u sameeyo banki gaara oo ay leedahay sida fishing development bank livestock development bank waxa la yidhaaha iyo horumarinta muxuu ahayte beeraha institutions noocaas oo kale haddaanu dhisno waxaan aaminsanahay inaanaan mar dambe gacan shisheeye aanan u hoorsanayn annagoo aanan kuba fakelinba xataa betrol iyo gaaskii in lasoo saaro waxa hadda khayraadka annagoo aanu haysano haddaynu nadaamsano waxaan aaminsannahay soomaaliya fakri dambana inuusan qabanayn inaanu ka mid noqon karno dawladaha ugu horumarsan ee africa waxaan aaminsanahay dhalinyarada yar inaysa u baahaneen dambe inay badda ay ku dhamaadaan ama qori qaataan oo iyagu isdiraan soomaaliya nabad bay u baahan tahay soomaaliya dagaal dagaal uma baahna laba dal oo magaranaysaa midna boqol milyan uu yahay midna konton milyan yahay ayaa labada dhinac laga fadhiya haddee dagaalku intaanu soo dagaalami karno ilaa sayd maxamed abdulla xasan iyo axmed goray iyo muxuua t seven seven iyo waad ogtahay dagaal un baan kusoo jiray ilaa maanta qoli baanu wadanaa dhalinyarada wax naga dhinta maaha wax noo tarmaan ma jiraan fikirkan wataa waxa weeye konton sanoo dambe uma baahnin wax dagaal la yidhaaho dagaal waa kasoo daalay waxaan rabnaa inaynu salka dhigno inaynu usoo jeesano shacab soo saar ummadda iyadu inay dhulkeeda iyo khiraadkeeda ka faa'iidaysato inay noqono dalal horumaray inaan noqono waxaan aada u daraaseynaya waxa weeye dalka singapore iyo korea iyo taiwan iyo switzerland lix dal baan daraaso fiican ku sameeyey mid biyo haysata ay cabto xataa ma laha beero ma laha xoolo ma laha waxa ay leeyihiin ma jirto haddana maanta third worldka bay ka tageen first worldka bay sii dhaafeen maxaa kalifaya marka dalka strategically sidaa locationka u ah oo ilaahay khayraadka badda siiyey oo jawiga fiican siiyey oo xoolaha siiyey oo dhulbeeraadka siiyey haddana inaan noqono dalka ugu gaajaysan adduunka waxa weeye hogaan xumo weeye iyo waxaan vision lahayn baa ilaahay nagu sadimay soomaaliya anigu waxaan rabaa waxa weeye konton sano oo dambe inaysan ku fakerin wax dagaal la yidhaaho haddeer haddaan la dagaalano jiraanka yaga waad og tihiin boqol dal oo kale oo iyaga la diina ayaa ayaa soo taxaalufaysanayao muxua garab siinayo dhulka na dhigaya mar labaad maalin walba waxaan ku jeedinaa dagaal iyo in muxuu ahaa isukaaso kaashado oo oo boqol sano dambe dibna loo celiyo visionkaygu waxa weeye normal war dagaal dambe ma rabno waxaan rabnaa inaynu degno oo noqono ummad horumartay oo ummadaha kale la mid ah adduunyada maanta technology horumar baa laga fakaraya dagaal dambe anigu ma qabo ummadan waxaan had iyo jeer kala usoo ku ugu baaqaya waxa weeye fikerka dagaalka aynu dib u dhigano meel cidlaa aanu dhigno adduunka maanta cilmi iyo horumar baa lagu kula socdaa looma baahna inaanu laajanaro ku dhamaano iyo gaajo iyo baqdin iyo colaad iyo muxuu ahayse istiqraar la-aan waxaan anigu fakarkay qabaa waxa weeye soomaaliya cagta ha dhigto dalka ha dhigto ha ka fakarto waxa weeye inay dalkeeda horumarsato oo dadka dibadaha naga aado idinku aad ka mid tihiin oo aqoonta maanta iyo khibradda leh inay dalkooda usoo noqdaan oo ay horumarkooda ka fakaraan caruurta iyadana aynu uga tagano dhaxal wanaagsan intaas oran aad aad iyo aad baan ku salaamayaa haddii ilaha idhaahdo waxaa warkaaga baahin doona wasiidada kala ah golaha nineteen sixty dotcom arrimaha dot com oo lagu falanqeeyo siyaasadda iyo puntland dot com haddii ilaha idhaahdo aad iyo aad baan ku salaamaya boqolkiiba ku salaamaya hal qof baa